marka waxaan soo dhaweynayaa heshiiskii lagu gaaray dakaala hotel ee wali wasaaraha iyo musharaciinta gaareed waxay la tahay waa tallaabo hore loo qaaday waxay dejinaysaa xaaladii markaas taagnayd waxaan rajaynayaa insha allah in in wax dhiba aysan dalka ka dhicin laakiin muhiim waxaa ah wixii keenay sideedaba xaaladda inay halkan gaarto oo ah in lagu heshiiyo doorashada qodobadii dhinna in lasu yimaado oo lagu heshiiyo oo runtii dalkan loo dareero doorasho xor iyo xalaala walow sidii la rabay iyo wixii laga sugeeyey dalkan afar sano in lagu qaban laakiin haddana wax kastoo lagu soo heshiiyey in sideedii loo fuliyo doorasho dalka la gaarsiiyo dalku uu yeesho fursad mar kale yani ama yani qof cusub ay ku doortaan ama dadkii ay isleeyihiin waa mudan yihiin markaas ay ay soo celiyaan laakiin waxaa muhiima in laga tago waxyaabaha badan oo hadda yani isku jijiiraya dalku iyo dadku ma xamili karo tenshinka noocaana iyo dhibaatada noocaana marka waxaan rajeynaya insha allah in dhowaan isaga imaan doono lana maaragtay dhamaan weli waxay la tahay hadda labaatankii sano ugu dambeysay ee cabsa marka laga soo bilaabay xaalad noocaana oo waktigeeda inta gaarto iyadoo aan waxba lagu heshin inay waktigii soo galo oo dhammaado horta tana ugu horeysa waa ayaandado sababtoo ah khatar ka weyn inta maanta aan taaganayna gelin karto mas-uuliyaddaa ku faraysa in arrimaha wax badan aad ka tagtid wax badan aad xeeliso si dalka marna uusan u gelin xaaladda hadda ay taagan tahay innagu waktigeennii markii aan maraynay sanad markii xukuumadda aan qabtay waxaa dhimid sanad iyo bar ilaa laba sano ku dhawaad markaan afar shan bilood joogiy waan arkay inaynan hal qof iyo hal cod aysan dalku caadi karin baarlamaankan hor tegey waxaan ka sheegay in aysan dhici karin tala aan gelinayno dalka wixii markaas yani lama gudboonaada oo loo arko dadku isku raaxaan inay u arkaan xal looga gudbi karo waqtiga in la sameeyo waxaa dalkuma dib waa aragtay si wuxuu ku saaday humuda wada shaqayn waxaa jirtay heer sara maalintaan ka tegeyno dalku dal wuxuu ahaa isu yimid dadku wada shaqaynayaan stateka iyo wuxuu ahaa iyo centerka yani siyaasiyiinta dal anagu waxaan ku wareejinay runtii wada shaqaynaya oo wada socoda oo runtii amnigiisa intaan hadda maalkaage kasii riican yahay waxaa ugu muhiimsan mas-uuliyad qof dowlad soomaalia waxaa weye maalintaad timaadid iyo maalintaad ka tegaysid dalku iyo dadka inuu sidii isaga sii dhowan yahay haba waxaa moodaa dhaqan ah hala kala adkaado oo runtii dhaqan soomaaliya aan ka shaqaynayn weliba xaaladda hadda lagu jiro iyo iyo sida dadku u kala daafsan yahay iyo muhiimadda ah in dadka iyo dalka laisku soo cesho dadka laisku keeno dhaqan horta noocaasa meelu ka shaqaynayo meeshaan maaha waana sii kala fogeeyey dadkii oo runtii wuxuu kala gaarsiiyey dadkii meel xun xaaladda maanta siyaasadeed ee dalka yani waxay maraysaa farta la isku fiiqo in la iscaayo yani meel xun in maaragtay shaksiga in la gaalayo unbaa dhiman wax kaloo hadda noo harsan ma jiraan waxaan rajaynayaa horta dhaqankaas doorashadan kadib in dhaqankaasi laga gudbo oo runtii dalkan sid lasuus u celin lahaa dadkaan iyo dalkan xaaladeeda laga shaqeeyo waxa weeye sistamkan democracyga waxyaabaha waxaa muhiima wixii sharciyan jira ee sharcigu uu markaas saamaxaaya iyo sharciya loo qaban karo haddii loo qaban waayo waxa soo haraa waa waxa loo negotiate democracy yacni waa dimuqraadiyad laga wada tashanayo lagu heshiinayo meeshii laga aadi lahaa annaga caqabadaha waana soo qabsadeen weliba annaga maanta waxay maalintaas annaga aafaysgaraynayna raggaan waa naga nashaadinaayeen sababtoo ah aniga markaan idin laba state galmudug iyo hirshabeelle inaan dhisnay noqoto waa ogtahay state in power sharinka yani la negotiate gareeyo wax sahlan ma ah inaan negotiate garayno oo inaan dadka isku keenno oo runtii baarlamaan dadku ku qanacsan yahay ee keenaan laankaasna ay doortaan madaxweyne waxay ahayd waxweyn kadib goolka banaadam bay ahayd inaan arrintiisa galno waktiga ay yaraaday doorashadii sidii loo qaban lahaana waa ku geesoonay taladeeda markii taladeeda lasoo dhamaystiray dee waxay noqotay in la negotiate gareeyo laga wada hadlo yacni lasu tanasulo la gaarsiiyo dalka meel yani maarata ilaa iyo afar iyo toban kun oo qofood ay soo doostaan oo laga tago wadadii koligiis magacaabaya baarlamaanka hadda afar sano kadib ayaan daro horta waxay ahayd afar sano kadib in dalka uu yidhaahdo shalay sii aan keennay kontonkii qofoodna ha lagu daro konton hal magaalana ha lagu daro afar sano guushii guulusha la sheeganaya hadday intaas tahay horta dibudhac weyna dhacay waxaa la leeyahay tanazul ayaa la sameeyey iyo doorasho marna laguma talagelin dalkan doorasho laga sameeyo qofkii ada sababtoo ah hadday tahay maalintii yimaadeen aan talana ku siinay waxay ahayd registrationkii voter registrationkii in la bilaabo sharciyadeeda laasiyo sharciga doorashada laasiyo sharciga doorashada jingolgaansa february twenty twenty ayaa la saxiixay qof kasta waa u jeeday in sharciga waktigaas la saxiixay aan doorasho lagu qaban karin wasin sanad gudaheeda marka runtii dugdhacaasoo dhan iyo iyo iyo negligence-kaas waxaa iska lahaa xukuumaddii iyo dowladdii iyo madaxweynaha isku wada jira ee afar sano yani inta joogay aanan hal sallaaha u qaadin muhiim waxaa la dhisayaa dalka ma aha dowlad dhexe kaliya waxaa ku jira dowladgoboleedada waxa weye demokrasigan socda waxaasoo dhan waxaa la rabaa inay dastuurka kusoo aljarmaan dastuurka dhamaystidiisa dastuurku waa inuu adres gareeyaa sidii dalkan dowladnimada iyo awoodda loogu dejin lahaa ilaa iyo heer dowlad oo runtii hadda waxaan moodaa annaga waxaan ka cararaynay yani in hab dictatorship uusan wadan dalka kusoo noqon laakiin in states iyaguna keligood magacaabayaan guddoomiye degmo iyo guddoomiye muxuu ahaa gobol waa qalab waa in dadka ay gaaraan inay guddoomiyaha degmada ayaga doortaan guddoomiyaha gobolku iyagu doortaan yani waa in dowladnimada hoos meefijiyaa laakiin haddaanba la wada fadhiista maxaa laga hadlaya qofka in wiis la sugi waayo oo la fadhiistaa dalkan sida dastuurkiisa loo dhamaystir lahaa sida loo qeexi lahaa federal systemka aan haysan waa muhiim iyadana sidii arrimaha amniga siyaasadda amniga dalka looga heshiin lahaa waa iyadana ahmiyad weyn waxaa kaloo muhiima somalilan iyo soomaaliya wadahadalkeeda sidii loo gaarsiin lahaa meel magadhala waxaa mudda intaasoo dhan inaa